Ishacyaa cutubka afraad oo maalintaas toddoba naagood ayaa iskunin qabsan doona oo waxay ku odhan doonaan annagaa ismasaruufayna oo annagaa is arratirayna ee magacaaga keliya ha lanagu yeero oo ceebtayada naga fogee oo maalintaas ayaa biqilka rabbigu noqon doonaa wax qurux iyo ammaan badan oo midhaha dhulkuna waxay kuwa reer banu Israa'iil oo baxsaday u noqon doonaan wax lagu faano oo quruxsan oo waxay noqon doontaa in kii Siyoon ku haray iyo kii Yeruusaalem sii joogay loogu yeero Qudus xataa mid kasta oo ku qoran kuwa Yeruusaalem ku nool dhexdooda markii sayidku mayro wasaqda dadka Siyoon oo uu Yeruusaalem dhiiggeeda dhexdeeda kaga nadiifiyo ruuxa cadaaladda iyo ruuxa wax guba oo meel kasta oo la degan yahay oo buur Siyoon ku taal iyo shirarkeeda oo dhanba rabbigu wuxuu ku kor abuuri doonaa maalintii daruur iyo qiiq habeenkiina dab ololaya iftiinkiis oo ammaanta oo dhanna waxaa ka sarrayn doona dabool oo maalinimada waxaa jiri doona meel kulaylka laga harsado iyo meel laga galo iyo meel laga dugsado duufaanka iyo roobka